asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhawaada xasuus koor dhakhtar ilkood madhaba noloshaadu inay ka samaysmato fikirkaad naftaada ka aamintid madhaba fikirka maskaxdaada ku jiraad ku qanacsanteed aaminsantay inuu sameeyo saacadaha noloshaada iyo maalmahaada iyo bilooyinka noloshaada iyo sanadaha noloshaada uu sameeyo noloshaadoo dhan waxaan weligii maqli jiray inay noloshu ay ka samaysmato fikirka naftayda ka aamino horta runtii aad bay ugu adkayd inaan fikradda aan aamino ama aan noloshayda aan ka dhigo qayb noloshayda aan bractis aan bractis ku sameeyo ama inaan ku dhaqmo ilaa intay timi taariikhda soddonka bishii koob iyo tobnaad two thousand fourteen oo waxaan aamini jiran uu isbedelay aan aaminay runtii inuu qofku yahay fikirku naftiisa ka aamino waxaa dhacay maalintaas waxaa imi inaan yar baa layga keenay xarunta agoonta ee magaalada hargeysa ku taala san iligiisa xanuunay aan igu buuxiyo markaan dhameeyey ayaa waxaan ku yidhi inanki aan ku qiyaasay inuu sagaal jir yahay waxaan ku yidhi maxaad doonaysa markaad weynaatid inaad noqotid wuxuu igu yidhi madaxweynaha dalka waxaan ku yidhi yaa madaxweynaha dalka oo waayo wuxuu igu yidhi ma ogtay inay xorinta agoontu inay noqotay cidhiidhi waxaan doonayaa madaxweynaha dalka inaan noqdo san u dhiso guryo fara badan oo cadcad oo oo saqfigoodana wacas yahay oo beer weyn leh iyo deerar weyn leh deerkaanasna waxaan ku beerayaa dhir badan iyo khudrad badan guryahaasna markay dhammaato ilmo kastoo xarunta agoonta degan markuu weynaado guri baan siinayaa iyo qof kastoo faqiira oo dalka ku nool oo guri dhisan karen ama jingad ku nool guri baan siinayaa markaan madaxweynaha dalka aan noqdo runtii hadalkii baa iga kala duulay waxaan ku hadleen garan waayey waan aamusay wejigiisuunbaan eegay taasi waxay xasuusisay mahmaadan markasta aan maqli jiray ama bubaagta aan ka akhriyi jiray bini aadamka xooyaan wuxuu naftiisa uu ka aamino haddaad aamintid inaad noqonaysid qof farxaana ama noloshaada farxad ay noqonayso haddaba noloshaadu nolol farxad badan bay noqonaysaa haddaad aamintid inaad noqonaysid qof lacag leh haddaba lacag wada helaysa oo lacag la-aanta ka baxaysaa haddaad aamintid inaad iskuulka ku guulaysanaysid oo wanka jaamacadda ama iskuulka usoo baxaysid waad usoo baxaysaa haddaad aamintid inuu guurkaagu hagaagayo guri wacan aad dhisi kartid iyo caruur wacan aad samayn kartid waad samayn kartaa haddaad aamintidna adigoo waxba haysan inaad dalka aad xukumaysid ama madaxweyne aad noqonaysid taasuna waa possible oo way dhici kartaa waxaa jiri jiray beri haddaa maqasheen nin laydhaha kaafuur alikhshiidi ama kaafuurka madow ninkaas wuxuu ahaa nin addoona oo madow oo afrika laga keenay inta afrika laga keenay ayaa masr baa la keenay ama dalka ladhahaa caasimada qaahira ayaa la keenay isagoo silsilada ku xidhan lugihiisu silsilad ay ku xidhan yihiin qamcihiisu silsilada ku xidhan yihiin isagiyo mid kaleo saaxiibkiisa isaguna addoon madowa sidiisoo kale ah oo qamcihiisa iyo lugihiisa silsilad isagana ay ku xidhan tahay inta saf la istaajiyey suuqa cabiidka lagu iibinayey iyo kuwa sidaa u taagan oo sugaya dadka inay imaadaan oo ay iibsadaan ee saaxiibkiiba wuxuu ku yidhi maxaad jeclaan lahayd maanta mowqifkan aad taaganta saaxiibkiiba wuxuu ugu jawaabay waxaan jeclaan lahaa inuu hilibla maanta imaado oo ninka hiliblaha uu iibsado aan hilibka u jarjaro oo weligii hilib la-aan aanan u joogon aan hilibka dhargo kaafur wuxuu ugu jawaabay laakiin anigu waxaan jeclaan lahaa dalkan maantaan imi anigoo cabd ah oo waxba haysan oo silsilado ku xidhan inaan maalin maalmaheeda dalkan anigu aan xukumo oo ninka ugu sarreeya ugu xooga weyna inaan noqdo kabacdi waxaa imi nin layidhaho ikhshiid ikhshiid wuxuu ahaa boqortooyinka dalka masar xukuma ninka ugu caansan ee ugu xooga weynla buu ahaa wuxuu iibsaday kaafuur buu iibsaday ninkii kalena waxau imi nin hilible oo oo iibsaday kaafuur markuu iibsaday ayaa wuxuu ku daray cabiidkiisa iyo addoonta u shaqeeya buu ku daray laakiin halat markuu arkay farfarconimadiisa iyo maskaxdiisa iyo fariidnimadiisa markuu arkay ayuu ku daray askartiisa askartiisana markuu ku daray wuxuu noqday ninka askariga ugu geesisan ee ugu maskaxda weyn ee ugu cajiibsan buu noqday markuu ka yaabay ayuu hadhana xornimadiisii buu siiyey wuxuu ka dhigay sanade kabacdi wasiir baabuu ka dhigay markuu wasiir uu u noqday dalkii masar ee wuxuu noqday wasiirkii ugu horeeyey midoobaa ee masar xakuma laakiin wuxuu noqday wasiirkii ugu geesisanaa ee laga baqi jiray ee laga dambayn jiray ee kelmadiisu ay seef ahayd ee dadku mar kasta ay ka baqi jireen kaafuur baa hadhowta boqorkii ikhshiidiga markuu dhimanayay ayaa wuxuu ku idhi qofka wacan maanta ma arko dalka xukumi lahaa aniguna caruurteedu way yaryar yihiin inamadaydu markaa waxaan doonaya adiguna dalka xukumteed waxay taariikhdu ay sheegaysa abuubakr taariikhda lagu qoray kaafuur markuu xukumayey oo ahayd mudad saddex iyo labaatan sannadood uu xukumayay dalka masar ina dowladda ikhshiyadiyadu ahayd dowladda ugu qowsan waqtigaas uu ahaa ninka ugu geesisan dowladda ikhshiyadiyada oo xukum fara badan uu soo dejiyo dalka wanaagiisa kordhiyey oo horumar dalka gaarsiiyey dowladda faatimidii shiicadii markaa doonaysa inay weerarto masar waa weerari kar weyday oo markasta wuxuu oran jirtay ma weerari karno masar ilaa intuu dhagaxa madow uu ka dhaqaaqo dhagax madowna waxaa looga jeedaa akaafuur waxay tahay abuubakr taariikhdu ay sheegtay waqtigu xukumi jiray cadaaladiisa iyo wanaagiisa ina la waayo qof faqiira oo lacagta zakada qaata oo lacagta ay ka buuxsamatay baytmaal muslimiin oo lacagtaas sarutana lagu shaqeeyey oo lagu sameeyey waxyaabo fara badan oo dalka lagu hagaajiyey haddaba bal ka warama soo dhab ma aha fikirka nafta ka naftaada aad ka aamintid inuu adiga samaynayo noloshaada iyo wanaagaaga haddaad aamintid inaad noqonaysid hilib leh oo hilib aad maalin kasta jarjaraysid oo subaxdii habeenkii qadadii baad hilib cunaysid waad noqon kartaa haddaad aamintidna inaad noqonaysid madaxweynaha dalka oad xukumaysid taasna waa dhici kartaa sidii sheekada iminka kaafuur bal maanta waxaa laga bilaaba aan aamino fikirka nafteenna aan ka qabno inuu sameeyo nolosheenna haddaan fikir wacan nafteenna ka qabno inay nolosheennu hagaagayso haddaan fikir xumna nafteenna ka qabno inay nolosheennu aanay hagaagaynin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu